war-saxaafadeed guddiga ka kooban ee xukuumadda ee joogta gobolka sool degmada laascaanood ee u timid xalinta rabshadaha ka dhashay mudaharaadkii ka dhacay waxaanu soo saaray go-aamadan hoos ku xusan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi wuxuu hore u tacsiideeyey muwaadiniintii ku geeriyootay rabshadihii ka dhacay magaalada laascaanood iyadoo ay qaadatay xukuumaddu khasaarihii dhimasho ee rabshadahaas ka dhashay labo xukuumaddu waxaa kaloo ay fulisay si xasiloonida loo soo celiyo waxay xakamaysay in aysan isugu dhicin ciidamada ammaanka iyo bulshada laascaanood xukuumaddu waxay sii daysay dhammaan dadkii ku eedaysnaa shaqaaqada mudaharaadka rabshadaha wati ee laascaanood ka dhacay xukuumaddu iyadoo ku dadaalaysa inaanay shaqaaqadaasi sii socon waxay kulamo istabajooga la yeelatay bulshada gobolka sool sida qaybo ka mida madax dhaqameedka iyo culimaauddiinka guddigii saddex iyo soddonka ahaa golayaasha deegaanka ee gobolka sool sida laascaanood xudun iyo taleex dhammaan isuduwayaasha wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda ee madaxa bannaan xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxay taageeraysaa baaqii ka soo baxay ee ku wajahnaa adkaynta nabadgelyada iyo wadahadal lagu dhammeeyo wixii tabashaa ee jira qaybi waxay ka qaadatay xasilinta nabadgelyada iyo deganaanshaha magaalada xubnaha golaha wakiilada guurtida iyo golayaasha deegaanka laascaanood taleex iyo buuhoodle iyo xudun iyagoo ah cidda keliya ee si dastuuriya loo doortay gobolka sool iyo degmada buuhoodle waxaanu ugu baaqaynaa dhammaan dadka shacabka reer sool inay ka qayb qaataan adkaynta nabadgelyada iyo xasiloonta xasiloonida deegaanka maadaama ay mudaharaadadu saameyn ku yeesheen adeegyadii bulshada sida waxbarashada ganacsiga iyo noloshii caadiga ahayd ee bulshada waxay wafdiga xukuumadda jamhuuriyadda somalilan amraysaa in la furo dhammaan adeegyadii hakadka galay muddadii shaqaaqadu socotay xukuumadda jamhuuriyadda somalilan waxaa ka go-an inay wadahadal ku dhammaysto wax kasta oo tabasho ah ee ka jira gobolka sool iyo deegaamada la xidhiidha mabaadida jamhuuriyadda somalilan waxaa aasaasi iyo buddhig u ah nabad ku wada noolaansho dowladaha ay jaarka yihiin iyo guud ahaan mandaqadda aynu ku noolahay sidaa daraaddeed waxaanu ka degaynaa cid kasta oo faragelin ku samaynaysa arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan